bismi illaahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo waa walba laysku weydaarsado waxaa ka cusub waayaha adduunka siiba dalkii hooyo ee soomaaliya hadba meesha ay marayso siyaasadiisa iyo xaaladda arrimaha ijtimaaciga ah haddaba waxaa maanta marti inoo ah marti inoogu ah madasha xildhibaan shire cabdi maxamed oo ku magac dheer shire coley xildhibaan kusoo dhawow madasha lixdanka ha walaal waa dhan waad mahadsan tahay waa sidee xaaladda amniga ee jubbaland xuseenow marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo martida dadka ku jirto ee soomaaliyeed dhammaantood waan salaamaya waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum bacda salaan walaal xaaladda ee siyaasadeed ee jubbaland aad iyo aad bay u fiican tahay wax dhibaa kama jiraan saa ula socoto wax dee wiigagaa soo dhaafnay waxaa heshiis lagu gaaray magaalada kismaayo isqabsigii siyaasadeed ee jubbaland ee in muddo soo jiray kaas wuu soo gabagaboobay gacmaha laga qabsaday alxamdulilah waxa weeyaan jubbaland hadda waa mid wax hadda ka qabsi ama iska horimaada hadda jira ma jiraan guud ahaan hadijooga siyaasadeed ee jubbalandna dib heshiisa u dhacday waxaa isleeyahay waxaa lagu jiraa maalmahan dabaaldeg iyo farxad iyo sohameen ayaa socoto marka guud ahaan waxaa isleeyahay boqolkii boqol wey xaaladda jubbaland waa gartay xildhibaan shire taasi waa xaaladda siyaasadda amniga xagga amniga waa side amniga a amniga walaal aad buu fiican yahay wax dhibaa kama jiraan wa waa hagaag waa hagaag abaaraha saameeyey soomaaliya siday u saameeyeen gobolada hoostaga maamulka jubbaland xuseenow aad iyo aad ba umahadsan tahay midda igu daran oo caawa mataqaana aan rabo inaan aada uga hadlo oo aan u sheego dadka soomaaliyeed ee na dhegeysanayo ama midiyaha naga maqlana ama haddaba qadka ka wada jiro arrintaas abaaraha aad iyo aad bay u saameeyeen jubbaland khaasatan waxaa u daran gobolka gedo ayay abaartaas aada iyo aada u saameysay dhibka hadda ugu daranna waxaa weeya hadda muddo laba maalmood ka hore biyihiibaa eelashiibaa isbedelay oo kalar ahaan biyihiibaa isbedelay oo maxay aheeday isu bedelay kalar madow hadda laba maalmood ka meelya goofo oo degmada doolow u jirta labaatan iyo shan kilomitr laba qof oo biyahaas cabibaa biyo ayaa ku samooga oo dhintay sababtoo biyihii dhadhankii baa isbedelay kalarkii baa isbedelay biyihiina waxay noqdeen hadday macaan ahaan jireen qareer bay isu bedeleen taasoo ay dadka ku sumowhayaan ceelashina biyihii way ka dhammaadeen deegaanada hadda u daran waxaa weye abaaraha waa luuq ee tuulooyinka hoos imaado oo ay ka mid yihiin meel la yidhahda boolgaras karaban meelaha dida canaano dulmurux iyo mataqaanaa tuulooyin kaloo hoos imaado saas weeye dhanka kale waxaa weeyaan mataqaanaa degmada doolow ayadana mataqaanaa saasay abaarta u saamaysay sidoo kale dalaxaawa waa la mid deegaanadan kaleeto oo ceelwaaqa iyo garba hare iyo dhankan ayada laftigooda waxoogaa sida haggaas ay tahay ma ah laakiin waddada ay kusoo jiraan oo saasaanta abaartii way jirtaa halkaa marka waxaa ku leeday xoolihii sida waxaa u badan cariga iyo iyo looda ayaa dhimashada ayay u badan marka halkaasi dhibaato xun baa ka jirto daraad waxaan dirnay xildhibaanada ee jubbaland baan deegaanadaas u dirnay abaabul bay sameeyeen meesha la yidhaha hadda dolow waxaa laga diyaariyey guddiga ganacsatada iyo maamulka iyo xildhibaanada jubbaland oo isbiirsaday waxay hadda kireeyeen ama abaabulay ilaa iyo konton booyood oo biyo dhaamis ah oo deegaanadaas mataqaanaa loo kala diro sidaa darteed abaartu waxaa isleeyahay gobolka aada iyo aad bay yani fara baan uga haysaa xildhibaan shire waxaynu ognahay goboladan in ilaahay ugu deeqay webiyada mid ka mida webiyada mara soomaaliya webig webiga jubba waa sidee marka sidee cabaar uga dhacday ama waa sidee biyihii webigaasi isagana xuseen waad mahadsan tahay waxaan waa xilli kala guur baa jiro webiga laftigiisiba biyuhu ka dhamaadeen oo waxaa weeyaan webiga bartankiisii waxaa weeye dadku way iska maraan way isaga xitaa xoolihii baa mara oo webiga biyo malaha dhexdiis baa ceelal biyo laga raadshaa marka waa iska maqaadir ilaahay wey taasaa waxay keentay ceelashii baadiyaha fogfogaa oo ilaa iyo labaatanka mitir iyo soddonka mitir ahaa ay biyuhu ka dhamaan marka waa dib webiga maran yahay ceelashna biyo ma laha yaa ilaa hadda wax caawimo ah idinsoo gaarsiiyey siba hay-adaha maya maya ama- maya xuseena ma jirto Eh, maam- eh, maamulka jubbaland baa daraad wuxuu qabtay guddi eh, laan abaareeda Eh, maxaan ku dhahay oo uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha jubbaland Eh, guddigaasi maanta fadhi bay sameeyeen khadka telefoonka conferencekay fure ay fureen taasay ugu talagaleen maaragtay in eh, maxay ahayd dadka ganacsatada ee soomaaliyeed ama oo gudaha jubbaland ku sugan inay bal contribution ay lacago ay yacni meel accounta la la magacaabay ay wax ku ururiyaan hadda unbaa hawshaas la wadaa laakiin een, annagu s- hadda kuu sheegayaba doolow hadda waxaa ka bilowday areada ilaa konton booyadood oo ilaa luuq iyo balaxa wax halkaa loo kale taas oo ay xildhibaanada jubbaland oo gobolka kasoo jeeda aan saddex maalmood ka hor halkaa u dirnay si abaartii iyo dhibaato usoo qiimeeyaan ayagana hadda howlgalkaasay bilaabeen laakiin weli ma jiro wax kale oo deeq oo ah hay-adaha iyo ee dad kale naga soo gaaray wixiiba laakiin hadda moodaaba inay maaragtay bilow yihiin arrinta iyada qayl la-aanteeda xildhibaan shire een, arrinta ugu muhiimsan waxa weye abaartu ma saamayso keliya biyaha biyo la-aan keliya ma keento marka maxaa ugu daran oo hadda loo baahan yahay Een, wallahi horta waxaa loo baahay hadda in ilaahay horta madhar kheyr qabo oo roob dadka ilaahay siiyo weya wax ugu muhiimsan horta taa weeyaan waayo mabaarta markaan leenahay xoolihii daaqi daaqi baa la waayay dhammaan daaqi baa la waayay mar haddii daaqa la waayay oo biyihii la waayay waad garan kartaa halkaas siiba disaster baa ka imaanahaya waayo dadka reer miyiga ahaabaa hadda waxay ku soo ururayaan inay magaalooyinka ay naf ka soo raadiyaan ay xoolahooda iska soo tegaan ama waxaa hadda taaganba in xoolihii raashin loo iibiyo oo raashinku dadka cunahay ay xooluhu cunaan markay waayeen waxay cunayaan ay waxay cunaan ee waayeen taasaa waxay tahay markaa dhisaasar marka abaarta aan leen waxaas weeyaan Een, jaaliyaddu siday dhaqaale dhaqso ah idinla soo gaadhi karaan jaaladu kulley si dhaqso weyn oo soo gaari kartaa waxaanu samaynaynaa inaan ku xirno eh, wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland oo ah hadda ninka ee jubbaland ay u u xil saartay arrintaas abaaraha kulleyba account number waxbay leeyihiin kolley ciddii wax hayso haddii aan la yidhahdo halkaasaan kula xiraynaa account numberkaayaan soo siinaynaa halkaasan bay ku xiran karaan haddii la yidhahdo ay kala xiriiri karaan marka maxaad is leedahay een, maanta een, qurba joogta soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha adduunka siiba waddankan maraykanka maxaad is leedahay maanta ama ilaa berito waad uga baahan tihiin oo deg deg wax ma dhaqaale un baad uga baahan tihiin marka Een, jaaliyada soomaaliyeed ee wadanka maraykan ku ku nool marka hore waan salaamayaa in badan baan salaamayaa salaan kadib waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh oo soomaalinimo oo islaamnimo leh in dadkaas ay abaartu ku habsato ilaahaygiis waxaan qaadir markakood ilahay inuu ka qaado intaa kadib inay wixii gargaar ay u awoodi karaan ama tala ama caqli ama dhaqaalo dhan walba waxay awoodaan inay la soo gaaraan baan anagu ka codsanayna hadday hayado keen lahaayeen hadday dhaqaalahaan ku deeqi lahaayeen waayo dadku hadda waxay u u baahan yihin waxaa weeyaan waxay cunaan iyo biyo bay u waa baad iyo biyo u baahan dadku marka dadka qofki waa arkaysa xoolihii hadday dhaafaan waad garanta qofka wuxuu u baahan waa nool wuxuu cuno iyo biyo una helo weeyaan marka jaalida soomaaliyeed ee maraykuna waxaan codsanayna in dadkaasi ee masiibada ee rabbi ku timid wax allaale wuxuu gargaar ay u u heli karaan ay kusoo caawiyaan waa hagaag kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland shire cabdi maxamed shire coley oo qayladhaan usoo jeedinaya dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha adduunka siiba waddankan maraykanka in ay ka qayb qaataan dhaqaalahoodana ay u huraan dad dalkoodii hooyo oo dhammaanba hadda u saameeyey ama dhammaanba dalka ay ka jirto abaaro ba-anin ama ay ku habsadeen abaaro aada u ba-anin xildhibaan aada iyo aad baad u mahadsan tahay aad baa umahadsan waa macna adaa mudan